arrintaas waxaan leeyahay way jiraan xisaabtaas dhacday waana ka xunnahay runtii ciidankii askariyii ridayna runtii waana lagu xanaantay tallaabooyinna waa laga qaaday qaybta mas-uuliyad darre ayay ahayd ma jirin cid lala dagaalamayey ma jirin laba ciidan oo magaalada caasimada dhexeeda ku dagaalamaysay ma jirin dhibaato magaalada dhexeeda ka taagnayd way jireen howlgallo amni oo caadiya ayaa socday meelo waxaa jiray guryo la rabay in la baaro oo xoogaa laga shakiyey oo maxaan ku idhaahdaa niman waardiyaha ayaguna si usasayo xabada riday xoogaa xabada aan loo baahnayn baa dhacay oo badan aad iyo aad baan uga xunnahay xabado kale ayaguna meelkaas ka yani wax isku daydayday oo mas-uuliyad daraa ayay ahaayeen dadweynaha waa ka raali gelinaynaa shacabka waa ka raali gelinaynaa dawladda waa ka raali gelinaynaa yani hay-adaha ajnabiga ah waan ka raali gelinaynaa martida magaalada waan ka raali gelinaynaa may ahayn rasaastaaso mid ku dhimatay mid ku dhaawacantay mid cid loola jeeday midna rasaas mas-uuliyad dara ku dhacday bay ahayd iyadana tallaabadeeda aanu ka qaadana haddii aan la yidhaahdo wax ka baxsan amnigii caadiga ayo la sugaayey oo jiray oo dhibaatahana ma jiro waxaa la leeyahay ciidanku waxay weerareen guriga taliyihii hore taliya ku-xigeenka hore ciidanka booliska jenaraal muxiudiin arrintaasi ma jirtaa
adar maya wax weerar la yidhaahdaa ma jiraan shaki baa jiray oo la socotaa hawshan jirtay xoogaa shaki baa jiray ciidan baa waxay doonayeen guriga inay eegaan askari waardiya baa xabada riday yaa xabaday rideen xabadaha iskubay rideen qol walba kor bay u riday kabacdina qolyo kalaa meelo kale waa xabada ka riday hawshaana markiiba waanu afqabano waa dhamaynay gurigiina waa la baaray mas-uuliyiin iyo odayaal iyo waxbaa isugu tegey hawshii wixii laga shagsanaana waa laga waayey wax dhibaataa oo jiraana ma jirin ciidankiina waa laga kaxeeyey kuwii joogay oo magaranaysaa waardiyaha ahaana ayagana waxaa la tusiyey inaan wax dhibaataa oo lagu samaynayo gaara aysan jirin marka hawsha hawr laga bogsooday weeye wax maxaan ku irahdaa weerar ahna ma jirin waxay ahayd in la hubiyo meeshaan maxaa ka jira haddii wax laga shakiyo waa in laga shaki baxaa